abbaara halkii subaxnimo maanta oo isniin ah magaalada buulomareer ee gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu arkay meydka mid ka mid ah dadka ku nool magaalada buulomareer ee shabeellaha hoose ciidamada shisheeyaha gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugan magaalada buulomareer ayaa waxa ay wararku sheegayaan in ninkan xalay ay ka soo kaxeeyeen beer uu ku sugnaa kadibna ay ku toogteen afaafka hore ee beerta dad aad u badan oo ku nool magaalada buulomareer ayaa saaka isugu soo baxay halka meydka ninkan lagu arkay waxaana suurto gashay in goobta laga qaado oo la aaso hadalhayn xoog leh oo la xiriirta dilka ayaa ka taagan magaalada buulomareer oo dadku ay aad u hadalhayaan mid ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada buulomareer ayaan wacay waxaan wax ka weydiiyey goortay arkeen meydka ninkan dhinacan intaan loo qaadin meydka ma sheegi karin intaan anaga xisbi raxmaan guryaha ku jirno waxaa jabaankua ayaa dilay amusamaa dishid uganda uganda xabado maa korkiisa ka muuqda haa xabado badanaa ku yaala magaalada afkeeda hore oo xerada afkeeda beera beera beeraha afkeeda lagu dilay dadkan waxay isleeyihiin beertaa laga soo wadiy iyo soo socdaa la dilay iyo beertaa laga soo wadiyaa warkaas saasay u yaalay goormaa marka meydkiisa aragteen
meydkiisa waxaa la arkay waaga markuu gelay ilaa hal saac miyaa hal saac iyo laba saac amalaa meydkiisa la soo qaaday marar badan magaalada buulumareer ee gobolka shabeellaha hoosena waxaa ka dhacay falal guracan oo ay geysteen ciidamada uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha soo duulay waxaa la xasuustaa in mar ay dad isugu keeneen goob kadibna ay ku qarxiyeen miino iyagoo halkaa dadku ay ku geeriyoodeen sidoo kale dhowr jeer ayay magaalada buulumareer waxa ay ku garaaceen madaafiic sababtay dhimasho iyo dhaawac